asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa a alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna haddii baid mahayo aynu ku soo qaadanno sheekooyinkeennii caalamiga ahaa waa xubinteenni murtida oo kolba dhinac ka imaata dhinacyada furada badan ee xubin murtiyadeenu ay ka imaatana waa kuwo bulshada iyo nolosheeda farada badan haddii eebba idmahayo kolba dhinac ka ah taasoo ah mid haddii eebba idmahayo lagaba maarmaan ah markaan ku leeyahay lagaba maarmaan xubnaha murtida maantu tilmaamo badan bay ku siinhayaan oo nolosha la derisa adiguna dee qof nool baa tahay mayd ma tihid intaad dhihi lahayd ingiriis baa saa yidhi talyaani baa yidhi faransiis baa yidhi boortaqiis baa yidhi aniga intaad kuwa ay dhihi lahayd waxay ii dhaantaa mahmaha soomaaliyeed baa tidhi ama odhaha soomaaliyeed baa tidhi adigoo idhaha ayaa iiga muhiimsan dhegaystow ee balsaa ula socod adna inay muhiim kuu noqoto ayaan jeclaan lahaa waxaa dhacday waxaa la yidhi niman dhallinyaro ah ayaa waxay isqardoofeen niman kale hadday isqardoofeen dagaal baa dhex maray cadow bay isheleen cadowgii baa eryaday waa ay baxsadeen tabar iyo tiro iyo hubay isaga dhiciyaanna ma ayna haynin muddo dheer baa la daba joogay waa la rafaadiyey buuro iyo jaro iyo jaanjaamo ayay ka rideen waa nimankii maaragtay qoofalka ku jabay iyo qorilugadka helay hoog iyo ba'baa ku dhacay adugu rafaadka farada badan ayaa la mariyey markii muddo dheer la daba joogay aad iyo aadna ay u tabcaameen meel ay ku gabadaan iyo ciidan ay u galaan iyo qaylo ay dirsadaan iyo qolo usoo gurmata midnana ayna haynin oo xaaladdu ku xun tahay oo haddii haba ahaatee aan laga hadhin weli oo la daba joogo ayaa midkii u weynaa waxa uu damcay inuu dhaho kaalaya aan ducaysanne si nimankan ay inooga hadhaan si nimanku ay inooga hadhaan aan ducaysan waxyaalaha marka uu ku ducaystay ayaa ah afkiisii hooyo isagoo xayawaanaad soo qaadanhaya ayuu duco bilaabay u fiirso dhegaystow waxuu soo qaadanhaya waa maxay dee wuxuu soo qaadanhayaa xayawaanaad buu soo qaadanhayaa tilmaamahood oo wuxuu leeyahy ilaah xayawaan hebel oo kale ilaahu naga dhig saasuu leeyahy wuxuu yidhi marka oo uu ku ducaystay eebbow boqno goroyo noo geli eebow yadoodaan nabar xaqdarro nooga dhig labadaas ku ducaystay wuxuu yidhi eebow boqno goroyo noo geli eebow yadoodaan nabar xaqdarro nooga dhig labadaas ayuu ku ducaystay waa midda hore eebow boqno goroyo noo geli waxa weeyaan eebow kuwa aan daalin naga dhig sida goroyada oo aad iyo aad u carara oo orod dheerey ilaahu naga dhig waa kow taa wuxuu yidhi eebow boqno goroyo noo geli eebow yadoodana nabar xaqdarro nooga dhig ilaah waxay nagu dhuftaan nabar xaqdarro oo aan waxba na yeelin ilaahu nooga dhig buu yidhi eebow boqno goroyo noo geli eebow yadoodana nabar xaqdarro nooga dhig aamiin baan annaguna u leenahay iyaguna aamiin bay u dhaheen maahmaahda maantaan kusoo qaadanayna xubinteenna murtida maanta ciidankii iibi waxaa la yidhi dhaan jiilaal loo kala habboon